halka isugu yimi ee qayb walbale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ka mahadnaq mahadnaqaas sidii ay u kala usoo kala horreysay baan ukala horumarinaya ka koobaad waxaan umahadnaqayaa ciidamada nabadgelyada sugay ilaahay baa le oo suga laakiin sabab u noqday dhex degay labadaa reer ku mintiday uma aanaan umana ayakeen umana aanaan banayin inay qeyb ka socdeen mahadnaqaas waana waajib saaran mar hadday ciidamadii yihiin ciidamada waa umahadnaqaynaa waxaanu kaba umahadnaqaynaa ceerigaabo saylac ilaa garduur ragga ka yimi oo isoo gurmaday iyaguna waxay guteen waajibkooda waa kii inoo dhex ahaa ama dadnimaba inoogu dhex ahaa ama islaamnimaba inoogu dhexa idinkana mahadnaqaasaanu idin maqnaa weliba waxaan idin raacaynaa idin raacinaynaa in ilaahay wixii aada u socoteen idiin fududeeyo guul aad ka gaadhaan ajar malaa ilaah baa idinka ballan qaaday wixii aada doonayseenna heshaana nagala noqotaana ilaahay baanu idinka baryaynaa waxaan u gudbayaa aniga hadaladaydu way iska soo koobkooban yihiin waxaanu filayaa halkan shan hade habeen haddii aad joogteen in aad ku raagteen oo arrinku shantaa habeen ma qabo annaga inuu naga singaarayo waxaan ka gartay shiikii haba looga baahnaadee wacdi intii uu qabsaday baan waxaan xusuusnahay waxaan isleeyahay malaa wuxuu soo maray waxoogaa kurtimaa buu soo maray annaga naguma dheera inkasta oo nin rag kamid ihi wuu yidhi iyagunbaa qamiyada ku taalla idinka malaa wixii nima foga taas iyay cadaalad xuma kaaga dhicinaha inta siba xisaabtan oo qodob waliba waxuma xisaabay waxaanu ufududaynaynaa waayo aragnimo dhibta iska jirta waxaa lasoo maray waxa maanta uu dadku u baahan yahay nabadgelyo iyo nolol iyo horumar inuu u gudboon yahay arrintaas naguma foga xabad joojin iyo nabad iyo waxa ay socoteen waanu idinla qaadanay waana arrin dhab ah nin welibana waa ubaahan yahay nin garan waaye maaha nin weliba wuxuu ubaahan yahay baa nabada mar anigu waxaan ahaa raggii tegay daroor sudaanba reer ninka raggaanu isugu nimi buu ahaa waxaan ka hadlayay markii raggii aanu halkaa ugu tagnay kuwii dhaawac ahaa ee qaar dhintay waxaa ku jiray ilma abtiyaashay abtiyaashay dhaleen kan imikana dhex joogana waa un kii oo kale dadku haddii ilaahay waxaanu ka baryaynaa in la garto waxaa loo baahan yahay waana garanaynaa taas horta marka hore waa indiin soo qadimay oo taa weeye oo waa ta nabadgelyada tii aabuuhoodla kaga cadanayseen ee odaygu ku noqday waxba idin kaga baaqsan maayaan raggii aa kala shiri lahaydeen raggaa ka wada hadli lahaydeen hadduu salaadiin yahay iyo hadduu cuqaal yahay iyo hadduu odayaale ee waxa uun ay noqotay qadarka ilaahay halkan maanta inaynu shirka isugu noocno iyada waa waxaanu wax idinku soo qadinayaa ee aan idinku soo dhaweyneynaa inan buuhodla wax idinkaga baaqsan buuhodla guri fara badan buu ahaayo etoobiya joogtay oo de waa dhulka aada idinba tirinayseen laakiin raggii haystay waa kan haddii ay dhib idinkala kulmeeyo iyo haddaan idinkala kulmeyn waxaan malaynayaa de malaa ardaadhig maydaan hayno hablamaydaan doonayn xaajasa idinkaga baaqsanaysa halkaa oo de waaba la doonaayo hawshiinaan iskeli hawsha culayskaa wadateen iyo iyadaan iskeli iyadana sidaa aad kaga qancaysaan sidaa weeye ma aanan jeceli inaan halkan sii badayo hadalla aan idin su-aali lahaa horeynta a shirka ugu soo u horeyseen iyo wax ka soo baxeen waxa kas aanu idin su-aalaha waxa weeye xaajada aynu maanta u fadhinaa xaajo siyaasadeed ma aha qolana inay wax kaga jiraan ma rabo nin baa wax taabto ninkiina qanciy oo wuxuui war guurtidaad sheegaysaan guurtidaanu taabanay waxaanu eersanaynayba waa guurtida waxaanu eersanaynayba waa guurtida dhibaatada inta taalla habar jeclaya dhulbahante ma dhex taal cid kale ma taal waa qorilugud iyo ceedan le quuhood le waa intaas waa gobolkaa buuhda wax dhex yaaliin ee ma aha colaad ballaadan oo meelo kale ufidayso ma aha guurtidu markaan waxay ahayd horta inaan shirar dambe ka kastamo ka dambe waxa baanu anagu nili waxa yaga nili waati siyaasadii waxle waxa nagu soo cusboonaysimaani dawladdan cusub ee bariga usoo kacday taasaa anaga nagu soo cusboonaysimaanu nihi weerarkan balse de inay si kale iska tahay waa laga yaabaa iyada idinkaa hore u dhameeyey wixii aan waxaan idinku soo dhaweyneynaa nabadii baanu idinku soo dhaweyneynaa iyadii baa iyadii baanu qaadanay waxaan ku soo koobayaa wixii dambe oo shirar dambe ku xidhma ee idinkaga xidhmaa waa meeshooda laakin galabta waxaan kusoo koobay waxaa naga doonaysaan waa naga helaysaan asalaamu calaykum waxamatullah